xaakinnada cutubka toban iyo siddeedaad waagaas reer binu israa'iil boqor ma ay lahayn oo qabiilkii reer daan waxay wakhtigaas doonayeen dal dhaxal u ah oo ay degaan waayo ilaa maalintaas dhaxal kama ay helin qabiilooyinka reer binu israa'iil markaasay reer daan qabiilkoodii oo dhan ka direen shan nin oo xoog leh oo waxay ka direen sorcaah iyo eshtaa'ool inay dalka soo basaasaan oo ay soo baadhaan oo waxay ku yidhaahdeen taga oo dalka soo baadha markaasay yimaadeen gurigii miikaah oo ku yiil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim oo meeshaasay u hoydeen oo markay gurigii miikaah ag joogeen ayay garteen codkii ninkii dhallinyarada ahaa oo reer laawi markaasay halkaas ku leexdeen oo waxay ku yidhaahdeen war yaa halkan ku keenay oo maxaad ka samaysaa meeshan maxaadse ku haysataa halkan oo isna wuxuu ku yidhi iyagii sidaan iyo sidaas ayaa miikaah ii sameeyey wuuna i kiraystay oo anna waxaan noqday wadaadkiisii oo iyana waxay ku yidhaahdeen waynu ku baryaynaaye bal ilaah talo noo weydii inaannu ogaanno bal inaannu jidkayaga aan ku soconno ku soo liibaanayno iyo in kale markaasuu wadaadkii ku yidhi nabad ku taga waayo jidka aad ku socotaan wuxuu hor yaallaa rabbiga markaasay shantii nin tageen oo yimaadeen layiish oo waxay arkeen dadkii halkaa joogay oo ammaan ku deggan siday reer siidoon u xasiloonaayeen oo ammaan u ahaayeen oo kale waayo dalka laguma arag wax amar haysta oo ka xishood siidinaya oo reer siidoonna way ka fogaayeen oo ninaba lama ay macaamiloon jirin markaasay nimankii walaalahood ugu yimaadeen sorcaah iyo eshtaa'ool kolkaasaa walaalahood waxay ku yidhaahdeen war bal warrama oo iyana waxay ku yidhaahdeen war kaca oo ina keena aynu ku duulee waayo waannu soo aragnay dalkii oo aad buu u wanaagsan yahay miyaad iska aamusnaanaysaan war ha ka caajisina inaad tagtaan oo aad dalka gashaan oo aad dhaxashaan markaad tagtaan waxaad u tegi doontaan dad ammaan ah oo dalkuna waa ballaadhan yahay waayo ilaah gacantuu idiin geliyey oo waa meel aan waxba looga baahnayn wax dhulka laga helo oo dhan markaasaa reer daan waxaa halkaas kaga bixi timay oo sorcaah iyo eshtaa'ool ka tegey lix boqol oo nin oo hubkii dagaalka xidhan markaasay baxeen oo degeen qiryad iyo caariim oo ku taal yahuuda sidaas daraaddeed meeshaas waxay u bixiyeen maxaneehda oo ilaa maantay waa la yidhaahdaa oo waxay ka dambaysaa qiryad iyo caariim oo halkaasna way ka tageen oo waxay u kaceen dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim markaasay yimaadeen gurigii miikaa kolkaasaa shantii nin oo waddanka layiish soo basaastay waxay ku jawaabeen oo walaalahood ku yidhaahdeen war ma og tihiin inay guryahan ku jiraan eefood iyo taraafiim iyo sanam xardhan iyo sanam la shubay haddaba sidaas daraaddeed ka fiidsada waxaad samayn lahaydeen oo intay halkaas ku soo leexdeen ayay yimaadeen gurigii ninkii dhallinyarada ahaa oo reer laawi kaasoo ahaa gurigii miikaah wayna nabdaadiyeen markaasay lixdii boqol oo nin ee hubka dagaalka xidhnayd ee ahaa reer daan ag istaageen iridda laga soo galo markaasay shantii nin oo dalka soo basaastay yimaadeen oo gudaha galeen oo waxay soo qaateen sanamkii xardhanaa iyo eefoodkii iyo taraafiimkii iyo sanamkii la shubay oo wadaadkiina wuxuu iridda laga soo galo isla taagay lixdii boqol oo nin ee xidhneed hubka dagaalka oo kuwaasu markay galeen gurigii mikaa oo ay soo qaateen sanamkii xadhanaa iyo eefoodkii iyo taraafiimkii iyo sanamkii la shubay ayuu wadaadkii ku yidhi war maxaad samaynaysaan oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen iska aamus oo gacanta afka saar ee haddaba na soo raac oo noo noqo aabbe iyo wadaad balkeebaa kuu roon inaad nin keliya reerkiis wadaad u ahaatid iyo inaad wadaad u ahaatid qabiil iyo jilib reer binu israa'iil ka mid ah markaasuu wadaadkii qalbiga ka farxay oo qaaday eefoodkii iyo taraafiimkii iyo sanamkii xardhanaa oo wuxuu dhex galay dadka markaasay noqdeen oo tageen oo waxay iska horraysiiyeen dhallaankii iyo xoolihii iyo alaabtii oo markay ka fogaadeen gurigii miikaa ayaa raggii joogay guryihii u dhowaa gurigii miikaa soo wada ururay oo waxay gaadheen reer daan oo waxay u dhawaaqeen reer daan iyana intay ku soo jeesteen ayay miikaah ku yidhaahdeen war maxaa kaa qaylisiinaya oo aad guutada caynkan ah u soo kaxaysatay isna wuxuu yidhi waxaad iga qaadateen ilaahyadii aan sameeyey iyo wadaadkaygii oo waa tagteen haddaba maxaan kaloo haystaa haddaba sidee baad ii leedihiin war maxaa kaa qaylisiinaya markaasay reer daan ku yidhaahdeen war hooy codkaaga yaan dhexdayada laga maqlin waaba intaasoo ay ragga cadhaysanu ku dilaan oo aad weydaa naftaada iyo nafta reerkaagaba markaasay reer daan iska tageen oo miikaahna markuu arkay inay aad uga xoog badan yihiin ayuu iska noqday oo gurigiisii tegey oo iyana waxay la tageen wixii miikaah sameeyey iyo wadaadkiisii markaasay yimaadeen layiish iyo dad xasilloon oo ammaan u fadhiya oo waxay ku laayeen seef oo magaaladiina dab bay ku gubeen oo badbaadiyana ma ay lahayn maxaa yeelay siidoon way ka fogeyd oo ninnaba lama ay macaamiloon jirin oo waxay ku til dooxada u dhow beytraxoob oo iyana intay magaaladii dhiseen ayay degeen oo magaaladii magaceediina waxay u bixiyeen daan oo waxay ku sameeyeen magacii awowgood daan kii u dhashay israa'iil habase yeeshee magaalada magaceedu wuxuu markii hore ahaa layiish markaasay reer daan qotonsadeen sanamkii xardhana oo yonatan oo ahaa ina gershoom oo ina muuse aha iyo wiilashiisiiba waxay wadaaddo u ahaayeen qabiilkii reer daan ilaa wakhtigii dalka la qabsaday oo waxay qotonsadeen sanamkii xardhana oo miikaah sameeyey oo intii guriga ilaah shiiloo ku yiil oo dhan ayuu ooli jiray